yuusuf salaad xasan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa nolosha reerkiisa ka maareeya iibinta agabka ciyaaraha funaanadaha kubadaha kabtanada iyo agab kale ee ciyaaraha ayuu ku kor iibiyaa miis halka xilliyada qaar uu ku dhex wareejiyo jidadka magaalada beledweyne si ay bulshada ugu iibsadaan cumar salaad xasan ayaa raadiyow beerlula ugu waramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo iyo caqabadaha uu kala kulmo bulshada waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne waxaan iibiyaa agabka isboortiga nooc kasta uu leeyahay hadday noqon lahayd kabaha funaanadaha badaha noocyadooda kala duwan agabyada dhammaan ay isticmaalaan dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta iyo wax walba oo la xiriira kubaddaas ayaan iibiyaa intii aad ku jirtay shaqadaani imisan ayay gaaraysaa dhowr sano ayaan ku jiraa ilaa afar sano iyo xoogo ayaan ku jiraa oo aan iibsiga qeybtan aan qeyb ka ahay
ma jirtaa caqabada aa kala kulantay bulshada kaa iibsanayso inta badan ayaa kaa iibsada caqabado badan way jiraan oo aan kala caqabadahaas waxaa ka mid ah kow ganacsiga markaa bilaabaysa inuusan lahayn macaamiil waa caqabad sidii aad macaamiil ugu soo xeri lahayd ganacsigaaga midaas waxaan ka dhihi lahaa caqabadaha yaa ka iibsada midda ah bulshada oo dhan ayaa iibsato ayaa aada u isticmaasha oo aada u adeegsata hadday noqon lahayd dhallinyarada kuwooda jaamacadaha dhigto kuwa iskuullada dhigta iyo wixii lamid ah sidee baa noloshaada ugu maareysaa qalabkan aan iibiyo iyo ganacsigan guud ahaan waxaan ka maareeyaa nolosheyda iyo nolosha qoyskeyga aad baana ugu faraxsanahay ilaahay subxaana watacaala ayaana ku mahadsan in badan afar sano iyo barka aan joogana halkan ayaan nolosheyda iyo nolosha qoyskaygaba ka maareynaya
maxaa baaqood aa u diraysaa dhallinyarada shaqala-aanta ee ku nool gobolka hiiraan dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan ee shaqala-aanta waxaan ugu baaqayaa in ay in ay samaystaan ama ay yegleelaan ganacsi ganacsigaas ha ahaado ganacsi meel hoose ka bilowda qof walbana ha ogaado in horta asaga wax uu abuurtay ay anfacayaan